إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته walaalayaal waxa aynu qaadanaynaa risaaladaas addima abiiciya oo uu qoray asheekh ibn cuthaymiin raximah llah mawduuca ay risaaladu ka hadlayso waxaan filayaa in badan lama arag ama may maqlin ama caado lagama dhiganin in dumarka loo dhigo haddii loo dhigana in yaroo guudmar ah ayaa looga dhigaa dadka qaarkood waxa ay tilmaamaan ama sheegtaan inay ka xishoonayaan inay axkaamta noocaasa ka hadlaan laakiin waxaad isweydiinaysaa ama si aada ogaanaysaa in ashrafu khalqi illaahi caza wajal ilaahay khalqigiisa ciddii ugu sharaf badnayd ee ugu xayaa iyo xishood badnayd oo ah nebi maxamed caleyh isalaatu wasalaam uu ka warrama oo uu tafsiiliyey oo uu dumarka baray nabigu caleyhi salaatu wasalaam diintuna xayaa ma laha wuxuu markay diin yihiin iyo sharci in qofku uu ka xishoodo ma aha barashadeeda xaqiiqadaan idiin sheegayaaye dad badan oo aan isku dayaan islaamo ay kaaga aqoon badan yihiin ha akriyaan waxay xaalkoodu noqday shaaglin laga baqay nin walba wuxu uhi may sheekh ma akrin kara mawduuca laakiin xaqiiqadu waxa ay tahay in la barto waa looga daruuro badan yahay axkaam badan oo lagu celceliyo khaasatan inay mawduuca dumarku bartaan wax ceeba ma aha wax ceeboo ku jirtaana ma jirto shareecadana ilaahay qur-aanka iyo sunnada nebiga sala allahu alayh wasalam axkaamta uu ku bayaamiyo ku tafsiiliyey sida axkaamta talaaqa loo baranayo iyo furninka axkaamta guurka loo baranayo iyo wixii ku tacalluqa axkaamta mucaashara zawjiya iyo wixii ku tacalluqa loo baranayo qur-aanka loogu sheegay ayaa axkaamta xaydka iyo nifaaska iyo istixaabada ku tacalluqdana waxa weeyaan dhiigaga ku tacalluqda dhiigga cadada ka dhalmada waxa weya istixaabo dabarfuran baynu naqaanaa in la barta ay daruuri tahay oo khaasatan dumarow intiina ducaadda ahi gaar ahaan inay aan mawaadicda ka fara buuxsaan oo laga maarmaan waxay saxaabada rasuulku sala allahu alay wasalam yidhaahay nicma nisaa nisaa lansaar caaishaan filayaan ahatii tiri dumar waxa ugu fiicnaa dumarkii ansaareed muhaajiriin way ka yani dumarka dumarka muhaajiriin way ka karti badnaayeen bay tilmaamaysaa baarka ay soo wado waxay tihi lam yamnachuna alxayaau xishoodku umuu diidin an yatafaqahna fi diin iyagoo xishoonaya xishoodkooda haysta ayaa haddana diintooda inay fahmaan umay diidi jirto marka laba is-anfinayo o iska hormanaya ma ta kale haddii aan axkaamta la baran oon dumarka loo tafsiilin oo loo sheegin diin baa ku tacalluqda axkaam diin baa ku tacalluqdee yaa u sheegaya gabadh meelaa ku fatoonaysa haddii la la yidhaahdo yaan la diraasayn ama laga xishoodo diraasaynteed waxa weeyaan waxa ay imanaysaa in qofku ilaahay dalaalo badan uu ku caabudo in wax badan oo sharciga qalad ku ah qofku uu ku dhaqmo oo laga yaabo xataa cibaadadiisi inay fasahaado marka masaa-il cibaadaha ku tacalluqa qaar mucaamalaad ah mucaamalaad yani waxa weyaan dhex maraa ninka iyo xaaskiisa ayaa ku tacalluqa waxaa ku tacalluqa masaa-il cibaadaada tahaarada ku saabsan tawaafka ku saabsan yani waxa weyaan salaadii ku saabsan ayaa ku tacaluqa abwaabta soonkii ku saabsan marka inuu qofku barto waa daruuri gabadha muslimadahayna way uga awleysantahay inay barto bal hadday waxaad ogeysataa culimada islaamka nin kamid a ibnu jawsi wuxuu yihi raximah llah wuxuu leeyahy kitaab la dhaha axkaam nisa ayuu leeyahy caalimka ibnu jawsi waa nin culimada islaamka kamid ah ee waaweyneyd kutub tafsiiruu leeyahay qaar fiqiuu leeyahay qaar xadiisuu leeyahay kutubta tafsiirku leeyahy waxaa kamid ah kitaabka qiimaha badan zaad lmasir la yidhaha waa tafsiir waxaa kamid ah kutubta uu leeyahay xadiiska ah yani waxa weyan kitaabka la dhaha almawduucaat marka kutub badan buu leeyahay wuxuu yihi wamaa ziltu uxarid nnaasa cala alcilmi kamaan suulin inaan dadka inay cilmiga bartaan rag iyo dumarba ku ku guubaabiyo liannahu nuur aladii yuhtada bihi maxaa yeelay waa nuurka lagu hanuuno cilmigu ilaa anii raaytu nnaasa ilaa anii ra-aytu nnisaa hase yeeshee waxaan arkay dumarka axwaju inay uga baahi badan yihiin ila tanbiihi in la baraarujiyo oo wax la baro min haadihi rafadati min arijaali kuwan ragga meelaha iska fadhiya maxaan dumarkaas aanu arkay inay uga awleysan yihiin dadka kale in cilmigii lagu tanbiihiyo la baro waa libucdihina fogidda ay ka fog yihiin can ilcilmi cilmigii ay ka fog yihiin iyo wagalabat ilhawa calayhina bitabci iyo mashquulka ay ku mashquulayaan waxyaaba aan cilmigii ahayn oo yani waxa weyaan hawaraaca ay ku mashquulayaan badankoodu waxa weeyaan labadaas sababood awgeed baanu arkay inay uga baahi badan yihiin dadka cilmigii waxa ragga qaalib waa inay waxbartaan laakiin wuxuu leeyahy dumarka waxaan arkay in badan ayaga kamid a horta hawadooda iyo waxa weeyaan wixii iyagu nafahooda ay jeceshay bay raacaan oo cilmiga ma daneeyaan waanay ka fogyihin cilmiga maadaamay sidaa tahay waxaan arkay inay uga baahi badan yihiin in cilmigii lagu tambiihiyo oo la baro dad ragga inay uga baahi badan yihin fa ina sabiyata buuri waxaa laga yaabaa inantu fi lgaalibi sida badan tansharu inay ku korto fii makdaciha gurigeeda dhexdiisa laa tulaqanu lqur'aan iyadoon qur-aanka la barin walaa tacrifu ahaarata min alxayd ahaarada iyo xaydkana aan kala aqoonin walaa kayfa tatataharu sida u tahaaro qaadanaysana aan aqoonin walaa taclamu aan ogeyn aydan arkaana asalaa walaa tuxadatu loogama waramo qabla taswiiji marka la guurinayo ka hor bixuquuqi sawji sawjka xuquuqdu leeyana ciidama sheegto markaas ubaa la dhahaa daagad xuquuq baa jirta dhegeyso warubama ra-at ummaha waxaa laga yaabaa buuri inay aragto hooyadeed oo tu-akhiru lqusla min alxayd oo xaydka iyo kameerashadiisa dib u dhigaysa ilaa xiini qusli fiyaaq ilaa waktiga darka meerayso yani jaahilnimo awgeed marka waa arrin runtii sidaa uu sheekhu u sheegay ah culimaduna waxaa lahay cilmigu wuxuu u qaybsamaa cilmiga waxaa kamid a cilmi la cilmi lxaal xaaladda aad taagan tahay ee aada ku jirto wixii cilmiga ku tacalluqay inaad barataa waa farducayn aan masale idin sheego culumtu waxay u qaybsantaa culimadu waxay cilmiga darabkiisu waa fariida fi ljumla guud ahaan cilmi in la dhigtaan waa darab laakiin cilmigaa la dhiganayo wuxuu u qaybsamaa laba qaybood wax farducayna iyo wax fardu kifaaya wax farducayna qof kasta inuu barto loo looga baahayo iyo wax fardu kifaaya ah oo dadka qaarkood hadday sameeyaan ama ay bartaan ummadda inteeda kale waajibkii ka dhacay mafhuum ayib fardu kifaayaha uma baxayo hadda isaga laakiin farducaynka lagii sheegaya cilmiga farducaynka waxa weeye wixii caqiidadaadu ay ay iimaankaadu ay ku saxmaayo caqiidadaadu wixii ay ku saxmayso oo waa inaad barataa tawxiidku wuxuu yahay iimaanku wuxuu yahay islaamnimadu maxay ku gurtaa maxayse ku ansaxdaa waa inaad iska barato wixii waa inaad barato ilahi jala wacala wixii xaqu kugu leeyahy rasuulkiisu sala allahu alayh wasalam wixii xaqu kugu leeyahy inaad barato hada farducayn waxaa kalaa farducayna waa takaaliifta lagu saaray salaad baa waajib kugu ah soom baa waajib kugu ah xaj baa waajib ah zakadiba haddaad maal leedahay waajib ah waajibaadka noocaasa ku saaran waa inaad barataa maxay ku ansaxaan maxay ku buraan hada waa sooma waayo hadduu qofku garanaynin salaadii waxay ku burtay waxay ku ansaxda waxaa laga yaaba inuu tukado salaad isku caydiyo bayd go-an oo uu naaqid samaynaayo ama arkaanteedii uu ku ciyaarayo oo aan arkaanteedii oofinin oo arkaanteedii nuqsaani ku jirto kadalika siyaamka maanta aynu soomanahay arkaan buu leeyahay waajibaadna wuu leeyahay arkaan ayuu leeyahay waajibaadna wuu leeyahay sunan buu leeyahay nawaaqid burisuu leeyahay marka waa inaad barato nawaaqidaa burinaysana waa inaad barato si aanad intaad naaqid u samayso aanu soonkaagi biyo coldaanshe noqonin ama rugni aad uga tagta aanu soonkaagi waxaan jirin noqonin sidaa dad culimadu waxay dhahayn qofku inuu takaaliifte la saaray kadalika waysada waysada waa waajib sal- maadaama salaadii waajib ay ta salaadii ay waajib ku tahay qofka dama waysalaanbu qofku tukanaya salaadu waysadu waxay ku ansaxday rukni ka ah iyo waxa sunno ka ah iyo waxa naaqido guriya waa inaad barato waadix kalaamu qaybta saddexaad ay culimadu idhaaheen waa waa waajiba iyo cilmiga farducaynkaabay ka mid tahay waa wixii xalaal iyo xaaraan ku tacalluqa waxa la cuno waxa ka xalaal iyo waxa ka xaaraana waa taqaana waxa la cabo wixii ka xalaal iyo waxa ka xaaraana waa taqaana libaaska la xidho maxaa xaaraan ka ah gabadhi maxaa xalaal ku ah waa inaad kala taqaana waa inaad kala taqaana maxaa dibadda ugu bixi kartaa oo sharcigu ku ogoliya inaad dibadda ugu baxdo maxaana dibadda ugu bixi karna gurigaaga gudihiisa iyo ninkaada un aada u xidhan kartaa inaad bartaa waa darun ayib ziinada iyo isqurxinta waxyaaba sharcigu xaaraantimeeyaa kamid a waxaa kamid a in tima tima lagu xidho oo timaa tima lo- wasli loogu sameeyo waxaa kamid ah in qofku wilkihiisa qorqoro waxaa kamid a inuu qofku xiilihiisa xiiro waxaa kamid a gabadhu inay midabkeeda bedasho kul haadaa waa shay ziine laga dayayo laakin waa xaaraan sharciga waa ku xaaraan marka ziinadu wax xalaalana way leedahay wax xaaraanana way leedahay buyuuca iyo waxaad iibinaysa haddaad wax iibinayso maxaad ka baax mushtari kartaa maxaad ka baax mushtari karin wax kastoo la qaado oo kana wax la iibiyo ma tahay ah inaad waxa weeyaan sheegta maaha marka cilmigu saddexdaa qaybood ee cilmiga kamid waa waajib waa maxay waa wixii iimaanka iyo tawxiidka ku saabsan iyo wixii ku saabsan takaaliifta lagu saaray macrifatu ma tasif ma waxa weeyaan altawxiidu waliimaanu billahi caza wajal macrifat tawxiid waliimaanu billahi caza wajal wa nawaaqidihi inaad tawxiidkii barato iyo iimaanka wixii ku ansaxayo iyo wixii buriya macrifatu axkaam takaaliif sharciya waxyaaba takaaliifta lagu saaray axkaamteeda inaad barto salaadii soonkii xajkii beeci iyo wixii lamidka ayb iyo inaad barato macrifat alxalaali walxaraam min almakali wax la cuno walmashrabi la cabo walmalbasi la xidho iyo wax laga baac mushtaraab wuxuu doona lahaa idan axkaamta aynu maanta halkan ku hayno ee ku saabsan dhiigagan waxa weeyaan waxay kamid tahay farducaynka gabadha saaran inay axkaamteeda barato ayay kamid tahay waayo waxaa ku xiran dahaaradaadi waxaa ku xiran salaadaada ansixeedi waxaa ku xiran soonkaaga ansixiisi waxaa ku xiran axkaam kale oo tawaafkii iyo wixii lamidka ah qiraa'atu lqur'aan iyo wixii lamida ku xiran axkaamta mada ku xiran marka waa inaad baratid waay ibnu caabidiin caalimka la yidhaahdo kitaabkiisa xaashiyada radd muxtaarka xaashiyatu radd muxtaar waxa uu ku yihi iclam ogow ana ana baab alxaydi min khawaamid labwaabi abwaabta xaydka iyo axkaamteedu waxay ka mid yihiin abwaabta ugu qarsoonida badan khusuusan almutaxayiratu wa tafaariicuha gaar ahaan masalada mutaxayirada la yidhaahdo iyo wixii ka farcan waxaan hadalkaa u sheegayaa si aad u dareento ahmiyadda baabkani uu leeyahay baabkan waxyaabaha daruuriga ka dhigay in la barto ama aan u doortay in laydin baro aan ugu adkaystay waxaa kamid a culimada qaarkood waxyaabo tafaariixan sharciga islaamka meella kaga jirin bay gabadha muslimada dusha ka saareen wax daliilana loo hayn shaaqna oo aada u adag sidaa awgeed waa in qofkii la baraa muslimada ahayd abwaabtan iyadoo la waafajinayo nusuustii kitaabkiiyo sunnada oo tafaariixda aan daliilka loo hayn in la tuurayo ilahay muxuu nagu cibaaday ilahay wuxuu nagu adoonsaday kitaabka iyo sunnada soo ma iyo hadyigii s saxaabada iyo salafki ay mareen nayna nagu adoonsan araa rijaal marka masaa-il baa jira aan asal iyo raatoonna ku lahayn shareecada oo aan daliil loo hayn oo culimada fuqaadu sheegaan oo dhibaato ah gebigoodba keenayna inay dad badani ka yacaan abwaabtan barashadeeda walihaada sidaa ogeed buuhi maadaama abaabta xaydku min qawaamid abaab abaabta cilmiga iyo qarsoonida badan ay ka mid tahay ayaa afrada bihi lmuxaqiquun culimada kuwooda muxaqiqiinta kutub bay u gaar yeeleen wa afradahu moxamed saaxibu abi xaniifa fi kitaabin mustaqil caalimkii looga jiray moxamed ibn xasan ashaybaani kitaab baan ugu khasisayba wa macrifatu masaa'ilihi in la garta masaa-ishiisuna min acdami lmuhimaat bay ka mid tahay muhimaadka ugu waaweyn lima yataratabu calayha min axkaamin katiira waxaanay muhim ka dhigay waxa ka taratubaya ku xidhanee axkaam ah ayaa muhim ka dhigay wa kaana min acdam alwaajibaat waajibaadka ugu waaweyn baanay ka mid noqotay liannahu ayuu ka mid yahay lianna cidama manzilati alcilmi bishayi bixasabi manzilati darar darari jaanibi liannahu shaygu inuu shay weyn yahay waxaad ku garanaysaa dhibka ka imanaya ka jaahilnimadiisu intuu leegyahay de gabadha hadday maanta soonto iyadoo xaayada ah ama ay salaad tukato dee cibaadada ay samaynaysaa waa waxaa waxba ka jira sax walala marka jahligeedu khatarteedu leeyahay ka jaahil noqoshada laga jaahil noqonaya khatartiisu leeyahay wa dararu ljahli bimasaa'il ilxaydi dararka laga ee jahliga laga jaahil noqdo masaa'ilka xaydka dhiigga caadada ashaddu waa ka daran yahay min darari ljahli bikayrihaa keyrkeed in laga jaahil noqdo marka ab la eego dumar fayajib اlictinaau bimacrifatiha waxa waajiba in la barto baa waajiba haulaa amat lislaam aan masalada masalo koba ku daro waxaan u afeef dhiganayaa axkaamta waxaa laga yaabaa wax badan ay maqlibeyna ka soo baxaan dabeedna xaalkiinu noqdo gabadhii le waxay soo martay waxay soo martay baa qolo fuqaha oo dhiganaysa minhaajkii shaaficiyada oo abaabtan dhiganaysa masaajid iyadoo salaa hore ku dhiganaya de nintiis garab istaagta baraade wax iga nageyso mar alaaba marka aragtay axkaamta la kala guraya ahinta iska dhaqaaqday bay tiribaalay osho waxaanu qarinayna hal garba lagu haya marka yay saasoo kale kugu dhici wa darar rijahli bimasaa'il alxayri ashaddu min darar rijahli bikayriha masaladaa waxaan ku bayaaminaya nabigu calayhi salaatu wasalaam dumarka banaan intuu fariisiiye buu ciiddi la hadlay iyadoo saa u fadhiyaa u fadhidaan markaasaa nebigu calayhi salaatu wasalaam axkaamta sharciga uu sheegay limaada nebiga waxaa loo soo diray ummaddan inuu wixii xaqa dhammaantii u sheego oan waxba ka qarin qofka caalimka ah ee daalibulcilmiga cilmigii rabo inuu bartana waa inuu sidii nebigu ugu sheegi jiray oo ugu sheego dadka waxaanay culimadu xaqa laba falama bartaan mustakbirun mustacyir qof xishoonayo xaqii ka xishoonaya iyo mid kibrada cerka isla marayo labada midna waxba baran maayo dee waa miskala weyay ka kibray inuu wax dhegaystaba oo waxaa laga yaaba inuu isra warma ilmahan yar baa maanta wax ka guraysaa oo ka dhegaysanaysaa ayaad shalay tore dhalashadiisa ogeyd qaarkood baa waxay yidhahaan marka la war waxaas waa xaaraan ka daayo war hooyada iyo aabbaha maalinta isguursanayeen baan ogeyn or waxbaa noo sheegin oo maxaa ku jaban haddaad ogeyd maanta mushkila wax ku jabani ma jiraan waa kaa cilmi badan karaa mid aad dhashay waa kaa cilmi badan karaa mid aad ogeyd waxa weeyaan dhalashadiisi aad ogeyd wax ishkaala kuma sugan rasuulku sala allahu alayh wasalam rag ka waaweyn buu diinta gaarsiiyey nabigu alayh isalaatu wasalaam xaqana u sheegaayo laakiin xaqa wuxuu u baahan yahay isluubkiisa wanaagsan in loo sheego in badan oo maanta dumar oo magaalada joogta ayaa waxaa laga baahi badan ay u qabtaa axkaamtaas laakiin de saaxadna inoo wada qaadi mayso yani waxa weeyaan isu keenidoodana inaan meel ku fudeen baa laga yaaba laakiin waxaan intaa ugu doortay in mawduuca ay ka feero buuxsadaan inay inta kala gaarsiiyaan waxaan ku talagalay maanta haddaanu dhammaynoo dhigno inaanu dib anaga u dhigin waadix amaanadaa idinkaa qaadaya nabi maxamed waxaa laga sheegay inu allahuma hal ballagtu a wadarar ljahli bimasaail xayd ashaddu min darar ljahli bikayriha fayajib lictinaabu bimacrifatiha marka masaa'ilkan saas ayaa daruuri u ah kitaabka aynu baranayno haddaan kelmad yar idinka idhaahdo waa risaalo kooban waxaa laga yaabaa inay ka kooban tahay gebigeeduba koob iyo lixdan ama laba iyo lixdan safxadood risaaladaas saddex iyo lixdanka safxadood ka kooban waxaa qoray waa rasa waa risaalada ugu nafciga badan leh ee ugu qiimo badan leh baabka laga qoray way fiicnaan lahayd in af soomaali loo turjumo waxaa qoray caalim culimadii islaamka kamid ah asheekh ibn cuthaymiin raximah llah oo culimadii sacuudiga kamid ah ayaa qoray waxaanu gudbig uga dhigay ama dhidibka ay ku taagantay uga dhigay risaaladaas kitaabka ilaahay iyo sunnada rasuulka sala allahu alayh wasalam iyo hadyigii dadkii saalixiinta ah fataawihi saxaabada rasuulka sala allahu alayh wasalam iyo raggii ka dambeeyey nusuusta qaarkaa kusoo aroortayna ee axaadiis iyo aayaadniina aad bay u badan tahay nusuus yar maaha shareecadana waxaa lagu yaqaanaa ikhwaan inaanay waxba ka tegin suurtagal miyayta inuu ilaahay intuu waajibiyo waxaad wa cibaadaadkaas axkaamtii cibaadaadkaas ay ku xidhnayd aan sharciga lagu cadayn halaada mumkin suurtagal ma saawadeed baa ilaahay qur-aanka wuxuu ka dhigay tibyaanan likulli shay waxa sheekhu uu ka takhalusay tafaariic ciidda ka badan oo tiro daysay oo kutubta fuqahada ku sugan oo masaa'ilkan cadiis ka dhigtay oo dad badan ka infiraarisay ayuu sheekhu ka takhalusay marka sababtaynu kitaabka u beerano horta waa ankaas sheekhu waa dhinto sheekh ibnu cuthaymiin allah yarxamo laakiin cilmigiisi ma dhiman horta maanta hargisa lagu hayo hargisana xaa laga yaga inaanu aqoon wahaakadaa ahlulcilmigu waa sidaas way dhimanayaan wayna nool yihiin way dhintooneen godadkoodi bay galeen camalka iyagu nafsiyan u sameynayeen waa dhamaaday laakiin ajar baa u socday yani maanta intiinaas oo cilmigaa ka faa'iida iska daa inaad gaarsiisaan dhammaan qof walba ajar buu gaarkiisa uga helaya sidaa awgeed wax sharaf ka fiican ma jirto inuu qofku intuu cilmi barto daaciye xaqa ku baata u noqdo sidaa awgeed ba ilahi wuxu uhi waman axsanu qawla miman dacaa ila allahi wacamila saalixan wa qaala inani min almuslimiin waa ajar aanad qiyaasaynin waa ajar aanad cidi kuu xisaabinaynin waa ajar adiga ilahay inuu soogi nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam muxuu ambiyada uga fadli batay asbaabaha waxaa ka mid a waa nabiga ugu asbaacda badana soo ma qof kasta oo raacana daajar ku keenay nabiga calayhi salaatu wasalam wuxu uhi man addaalu cala khayr esh ka faacilin man dalla calaa khayrin falahu ajru faacilin soo ma nabigu calayhi salaatu wasalaam ilaa intuu qiyaamu dhacayo ciddii diintaa qaadata ee waxaydan ku camal fasha ee ilaahay ugu dhawaata qof walba ajar buu ku leeyahy insa ajarunaya kula tani maxamed sal allah alay wasalam laa saa walaa yacad wahaakada aalibka caalimka cilmiga nashrinaya iyo aalib cilmiga cilmiga nashrinaya yaamuru bilmacruuf wayanhaa cani ilmunkar ajarkaasuu yeelanaya ajarkaas ayuu yeelanaya marka waxa la waa in lagu dadaalo yani qadiyada noocaas ah waxa weeyaan dhugmo badanna loo yeesho oo aan la ihmaalinin waktiga badanna lagu bixiyo fahamkeeda kitaabka waxaa laga yabaa dan isnaana laqdaya inaan laqdo ka gaarin lakin maxaan sameynayna inagoo wada haysana ayaynu axkaamta masaa'ilka oo ka hadlaya xabad xabad u qabanayna macnaha meesha ku sugan iyo wixii aynu ku siyaadin karabana waa sheegayna waa soo akrisanaysaan alfaada idinku arkaada waa sheegaysaan maa fi ay ishkaal maa fi ay ishkaal haddii xataa qaarkiin garan waayaan inta kale ay la kaalmaysanaya haddii ay ii suurta gashana waxaan isku dayi doonaa inaan gaar laba cajaladood ugu dubo isagoo laqbaa si qofku intuu duubto uu dhegeysan karo laakin taasi waa dawlada kadib intaas ayaan maanta darsigeenu ku koobayaa haddana waxaynu samayn doonaa inta inoo hadhay inaynu kaga faa'idaysano inaan kutubta qaybsano subxaanaka allahuma bixamdika laa ilaha illa anta astaqfiruka waatuubu ilayk